بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته raafeela dhegaystayaal qodobada wararka warsan yaraabtun siin haytona meedaanka weyna
madiinaga dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yeme baa sheegay inta inta badan siyaasiyiinta kujeeda doorashadii oo kudhiidi magaalada dhuusmareeb usa la hadala doono mucaarad iyo muxaafid waliyo nagdan rabab xoogan oo laka gubabsidnimeba xalay ka gubadeen deegaanada magaalada baydhabo ee gobolka baay soomaaliya la sheegantiyo deertii heerka diinta lagu cafi lahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheere ee shacabka soomaaliyeed anfaafahay qaabka deengafyowka kulan dhexmaray wasiirka arrimo dibadda ee soomaaliya iyo james swan arrimo ku saabsan soomaaliya ayay ku wada hadleen wararka banaankan welibaan kuweyne qaramada midoobay ee dalbatay baaselonku horseedo faafitaanka cudurka covid nneteen
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
taariikhda waliba ka baaginta labaatiin lita bili saddexaad ee maars sanadka labada kun iyo labaatanka hiraabnimo khamiise waa ka dhowaada warkii oo faahfaahsan roob si weynlanka gobobsidiyo xalay mibaa ka gubadeen magaalada baydhabo ee gobolka baay roobab xoogan oo laka diirsadii iyo xalay miba ayuu ka gubadeen xaafado magaalada baydhabo ee gobolka baay iyo oo hiraabtuna si eedlan hada lahay roobabkii laka gubabsaday ee hamiinkii xalay dhowr saacadood ka gubaday magaalada baydhabo roobka yimibaa ku ee xillo maalmooglaha dhaafi kuleelo daran ku jari magaalada baydhabo ee gobolka baay inkastoo dadka badansho ee reer baydhabo iyo ka gubabsadeen roobka yimibaa hatana laha ku harmahay intii xalay iyo surunka ka barian qaar ku mid ee dadka ka jara xerooyinka barakacyaalka ee magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor mebaa sheegay in inta badan siyaasiyiintii hakujeedii deegaan doorashadii ee kudhiiday dhuusamareeb soo kulamo kudhii guda magaaladaasi iyo kuwada heliyeen arrimo dhowr e mebaana usi sheegay inta siyaasiyiinta galmudug ee mucaarad iyo muxaafid buuse la hadalow meba usi sheegay inta xildhibaano ku tirsan gola shacabka ee dhaliilsanay howlo ku dareeray galmudug iyo inisku tanaasuleen isla markaasi inuu xilligun walaayo ku dambooyo injiha isdaahin dhisowka galmudugta cusub aan weli maba diyaaran ahaa intii aan wada hadal walba walwalba wada hadalka dhammaay meelo maba rooge siyaasiyiin na diidanaydi laakiin wada hadalni mabana ka heliynay intii galmudug iyo weliba shacabka reer galmudug horumarsha ku shaqaynaya eri qoorqoor inka dambooyntii maba sheegay madaxweynaha galmudug intii weli diyaaru sigay intii la wada hadalo qof kasta oo kujeeda maamulka oo uusa madaxda ku ey silanghala galmudug leh horumar iyo weliba ammaan warbixinka kubadii hay-adda baasada adduunka yemibaa laga sheegay intii soomaaliya deertii hal abuurka deymo oo lanku kacafiyo wadamada faqriga eh amaba walalanka saw barto go-aan qaadashada deen efiyowka soomaaliya mayb waa wadankii soddon iyo toddobaad ee deere heerkun deen efiyowka maybana ka kooytay dadaal dowladda federaalk soomaaliya ka biidi reed nhabeewka hay-ado maaliyadda dalka qoraalka mayba laka eray mayba soomaaliya andhagaagahay tee hanaanka dhammaystirawka deen efiyowka ee qaadi sadde sana maba jeelna inta una dowladda iyo dadka soomaaliyeed aan ka hambalya ina guulo dadaalkii sanadooga lahadhaaf iyo ka biyen reedin habeewka maaliyadda oo meelun hadeersi saas wali beeray agaasimiga maamulka hay-adda baasada adduunka agaasimiga maamulka hay-adda baasada adduunka iyo intaasay ka dari inti reedin habeewka maamulka maaliyadda soomaaliya ee dowladda suubadi intii hogaamidi koranka howka dhaqaalaga madaxweynaha bankiga adduunkiyo hadhowaay guuli soomaaliya ku deerti deen afyowka mayba dadaalka soomaaliya kabiyey hanagowka hanaan degan oo lankasaw walkuqobadowka arrimo maaliyadda anka dambayntii soomaaliya weliba ayay ku midna tahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga dokumid ee horumarada aan ku weyn oo soomaaliya ka tallaabsato saas weliba aray madaweynega bangiga adduunka wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beele ayaa sheegay intii guule la deeri ee deng efyowti iyo kakoyti dadaal xoogan oo dowladda biidi oo reedan habeeyo dhaqaalaga dalka iyo sii wada doonan inta dhaqaalaga wadanka si rasmi elan ku xaqiijiyo haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shacabka soomaaliyeed oo amiinkii xalay isati toose aan ku hadal hadlahay warbaahinta dowladda maba isla wadagay guulo laku deeri qorshaga deng efyowka dalka kheyriya sheegay intii hay-adda baasida adduunka ee i m f iyo weliba bangiga horumaryowka africa iyo go-aansan inta soomaaliya ku efiyaan deentiyo ka lahaayeen miba saas oo kale sheegay inti qaar ku mid a dalalka caalamka iyo kula hadleen intiyo deenta efyan maadaama hay-addii baasida adduunkii efiidi miba xuseyntaata soomaaliya iyo anfuranta intiyo si toose aan lama caamil hay-ado baasada adduunka khayre yaa tilmaamay intiyo ku guulaysadeen biyowka mushaaraadka shaqaalaga dowladda iyo weliba ciidamada suswarkan dhakey wasiirka arrimo dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iskaalidowka caalamiga ee doctor axmed ciise miba kulula qaaday wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobey in qaabilsan soomaaliya james wan kulanka oo kudhiya xarunta wasaaradda umuura dibadda ee soomaaliya ee magaalada muqdisho mibalan ku hadalay wadashaqeeyawka soomaaliya ee jimciyadda qurmo ku dhexayto ee arrimo siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaga sida laka sheegay war kubahay wasaaradda arrimo dibadda ee soomaaliya wasiirka arrimo dibadda iyo iskaalidowka caalamiga ee danjire axmed ciise cawad iyo shalay arbacamiba ka qaabila xafiisyey wasaaradda ee caasimadda muqdisho ka taala wakiilka xogeyaha guud ee jimciyadda qurmo ku dhexeey tanqaabilsan soomaaliya waana eb madaga howlgalka kaalmeyowka qaramada midoobey ee soomaaliya umsom kulankii saas oo kale mibalan ku hadlay horumaryowka lakusuubi waa horumarada lakusuubi reer heliisyowka qaran iyo weliba wadahadalka siyaasadeed ee soomaaliya silandeera horumarniga nabadda iyo weliba arrimo ka saabsan qobsoomowka ama dhiyowka doorashooyinka sanadka hadareer labada kun iyo labaatanka surunka warkaasiinku ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qaramada midoobey miba dalbatay baasilonku horseedow faafowka cudurka covid tomiyo sagaal madaga qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku codsaday anti gargaar bani aadanimo oo caalami ee la kacaawi wadamada faqriga eh ee walanku gobado korna ama khatarta ka haya cudurka coronavirus oo tirada dadka an dhimatay talyaanigii isbain eed anbadati antonio guteres maba sheegay intii covidtom i sagaal usi khatar kahay aadano oo dhan waana lambaahanyi intii si rasmielna la dagaalama markii jimciyadda qurmo ku dhexaytiya bilowtii dadaalada dhimashada dad badan ee laha sheegay yurub oo hata ee xarunto inkuwiin ee cudurka iyo isbeynna diiwaangeliyad ahaana ku badan toddoba boqol oo dhimasho ee labaatii afartii saacee laha dhaafi hatamiba dalka isbein uusan egday dalka lamaad ee dhibaatada aan ka badan uusa deersi cudurka coronavirus madilaha kutaba dalka talyaaniga yurub dhatiye dalka maraykanka laba trilyan oo dollar yeelanka taragalay shaqaalaga gargaarka ganacsiyada iyo nidaamka daryaalka caafimaadka eelan gudbi minka sanadka silan ansixi dowlado caalamka iyo dadaalka biyaha ku horseedowka cudurka covid nneteen warkeen inta kadhin